أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo mid ka mid ah halyeyadii fuliyey weerarkii barakeysnaha ee lagu qaaday taliska sirdoonka riddadaha ee muqdisho ayaa dardaarano muhiim ah u jeediyey mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah ganacsade soomaali ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xili ay sii kordhayso dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalkaasi wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa howlo caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga ah degmada ceelwaaq ee wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorgaroonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan mid ka mid ah haliyeyadii fuliyey weerarkii barakeysna ee lagu qaaday taliska sirdoonka riddada ee muqdisho ayaa dardaarano muhiim ah u jeediyey mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa faysal mahad soomaali إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون cabdifataax bashiir xaashi oo ka mid ahaa halyeyadii fuliyey howlgalkii barakaysnaa ee loogu magacdaray uhiilinta madluumiinta ee lagu beegsaday taliska godka jilicu ayaa maanta xalqadii labaad ee boodkasti ay la yeelatay andalus ku soo gudbiyey dardaaranno muhiim ah oo uu u jeedinayo mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta wuxuu xalaqadan kaga hadlay waxa uu salka ku hayo dacfiga iyo dulliga maanta haysta ummadda muslimka ah kaas oo uu sheegay inuu yimid kadib markii ummaddu ka fogaatay kitaabkeeda iyo halganka uu faray diinkooda marka dadka wahniga dhibkan waxa u keenay aayaddaas alle subxaana watacaala ka tilaabsadeen aayad marka maxaa ka dambeeya ilaa tanfiruu ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliimaa عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير هدينا بحن وخير كان ونقان وحن إذن ولينا هل إنكو يرى إنه أبحن يعذبكم عذابا أليما إيئت مركا سؤال شد أكهل لسو dadku ma kasbadeen cadaabkan gacmo ma kasbadeen waa maya masaha waa cadda soo maha warkuu caji soo maha ayaa kasbaday waa bixi diideen uma cadaabkii hadda adiga dagaalamayso gaalkan haa kuu sallidaya muslimiinta waxaan u dardaarmayaa oon xasuusinaya aayaadka allah subxaana watacaala aayaadka allahna inama almu'minuun aayaddi waxay ahayd إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنين وحاون أه كو مرك الله سبحانه وتعالى حسوسي الله لحصه قلوبته إقلقلته أو مرك آياتك الله سبحانه وتعالى شو لو أخرينا زادتهم إيمانا إيمان كلس كلس حتى وحلو ليه هاي آيات الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قد يقولكم فروا ilaa tanfiru haddaan lagu soo xasuusiyey haddaadan bixin cadaabkaasa aa sugaysaa macnaha marka ma tahay inaad baxdo oo su ma fahamtay aayaddaas ilaahay aadan dikri ilaa ka jeesan mar la weydiiyey halka uu maanta naga jiro xalka ummadda muslimka ah ayuu istiishaadi cabdilfitaax bashiir xaashi ku soo koobay in loo noqdo ku dhaqanka kitaabka allah loona kaco jihaadka waddada allah allah subxana watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ورنفتينا naarta ka badbaarsha ahalkiin ehelkiinna naarta ka badbaarsha ma garate dulligan hadda arrinta hadda aan ka halayna waa balcagsi waa tii hadda xalka waxa lagu helaa tii hadda cagsigeeda wey ma fahante ummadda dulligan wahana waxay u baxaysaa inay dee ma garatay jihaadka la imaato oo kitaabka alle subxana wataala ku dhaqanto wallahi waxaan leeyahay laa cizat ilaa biljihaad sharaf ma jirto ilaa jihaadka ay ku jirtaa ay ku jirtaa ma fahante oo marka kitaabkiina aad midig ku wato seeftiina aad ku ilaashanayso ila waxaan adiga wato waa waa lama helo waxaan adiga wato nimanka waa ka qalsan yihiin kitaabkan ma fahante ilaahay asaga ilaashanaya inaan xamsana dikra wanaal wal xaafiduun adiga lagama baahna laakiin waa inaad ilaahay ku sharfee boosa laga siiyey adnigo booska aad dayicin ma garatay marka laa saaman bilaa islaama leeyahay nabadgelya ma jirto yaa islaam la-aantiis marka diinta inaan ku dhaqanno oo halka shay aan naqaano maarata waalihin aan gaarsiino weelkiina naartaan ka baadino naftaan ka baadino aan u dadaarmayo ma garata waata ahayd in allah yarfac bihaa diin aqwaaman wayadcu bihaa aakhariin marka ilaahay diintan koruna u qaadaya kitaabkan laqad anzalna ilaykum kitaaban hee fihi dikrikum afalaa tacqiluun kitaabka sharafteena ku jirta laga cararin ku dhaqanu rabaa inay jihaad kitaabka ay ku wada dhaqmaan aan dadka u dadaarma insha allah halka ugu fiican waa kaasaa waxa uu dadka muslimiinta ah ee diintooda jecel iyo mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah kula ballamay inay soo haleelaan guutada istishaadiyiinta oo aysan ka labalabayn raadinta shahaadada waddada allah in allah inta balaanta sii qaata oo tira ilaah waa halkaas shahaade galay oo asagoo shahiid hadalkiisa aan dhegeysanayn ilaah darta ballantaas waa ka ajiibnan ka dhaha ee aana iga bixin ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeynaya fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir inuu nuu kulmiyo adduunkan uu soo dedejiyo riyoon saalix ah oo bishaaro ah oo maaragtay sidqi maadaama uu la yimid ninka ilah run sheega ilah run sheega moogta inuu ilaahay subxaana u soo dedejiyo oo riyoon badan oo ah khayr uu tuso oo qur-aanka ilaahay diinta alle uu baro oo khayr iyo wanaag dhan uu furo alla subxaana watacaala ma garat aan ku wada galna ballan diinta allah subxaana watacaala anugu difaacayna aan ku shahaado qaadana wallaahi ballan shacaarka noo ahaado ima nasru ima shahaada ha insha allah tacaala shacaarkeen waa ima nasru ima shahaada hadduu allah subxana nasrin siiyana waa alxamdulilah rabbi alcaalamiin oo qorata wanaa wey mogta hadduu alla shahaadana siiyana haddii anoo dagaalamayna oo diinta ilaahay ku dagaalamayna maxaa noo sharf inaan shahaado helno kulleyba naftoo bixi laheede yaa marka waaleey taas waxaan u dadaarmaya maaragta shahaada aysan ka labalabeen qul la yanfacakum infaaru infaartu min almowt aw alqatl waida laa tumatacuuna hee ilaa qayla wey wuxuu ugu dambayntii ehelkiisa iyo guud ahaan ehlada shuhadada muslimiinta ku booriyey inay sabraan oo aysan u murugoon wiilashooda loo dilay allah dartiis balse ay tahay in loo murugo wiilasha muslimiinta ee maanta ku le-anaya badaha iyagoo raadinaya adduunyada liidata iyo gasiin la quuto marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay inay sabraan oo hooyaday kali maahan si gaara hooyaan la hadlaayo maadaama aabihii uu iga hormaray hooyaday waxaan leeyahay maaragtay sabar hooyooyin kale oo shishaadiinta iyo shuhadadan waxaan leeyahay oo dhegeysanaya insha allahu tacaala ilaahay dartiisu sabra haddaa markooda maqashaan inaa lillahi wa inaa raajicuun aad dhahdaan oo maaragtay ducaadii akhrisataan oo aad bishaaraysataan oo dhahdaan wallahi fustu warabbi alkacba aad dhahdaan ilaah idinma hoojina ogaada ha ha ka murugoonina qof loo dilay asagoo diinta ilaah u gargaaraya qof loo dilay asagoo lillahi u dagaalamaya ma fahante dadka haddaa wax murugoonaysaan dadka badaha ku daadanaya dadka tugada ayagoo lalaynaya dadkan daroogada intay cabeen derbiyada isku dilaya dadka maaragtay qaadka iyo daraayaska meelaha la fadhiya dadka umrigooda si kooban iyo kuwa lamidka ma garat marka aniga alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leeyahay aan nool ahaa fifaalaha waxaan leeyahaba oo lisaan xaalkii uu yahay fustu rabbilkacba wallaahi alcadiim fustu rabbilkacba dariiqan aan hayo allah subxana watacaala faliisan kusoo waafaqaya isoo waafajiye alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leeyahay ilaahna igama leexiyo wadaxqaan ku taaganahay Mm.
waana aaminsanahay insha allah ilahay wuu shaasi doonaa ma garate marka isoo helaanle insha allahu tacaala howlgalka uu ka qayb qaatay halyeygan ee lagu beegsaday taliska sirdoonka riddada ee godka jilicow ayaa galaaftay nolosha ku dhowaad konton ka mid ah saraakiisha iyo askarta sirdoonka riddada waxaana allah fadligii lagu soo furtay maxaabiistii muslimiinta ee muddada dheer ku jeebaysnaa xabsigaasi waxaan allah weydiisanaynaa inuu shahaadadooda ka aqbalo isaga iyo dhammaan walaalihii kale ee ka qayb qaatay howlgalkaas mahadsanid faysal ganacsadee soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalkaasi marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan oo burcad ah ay saacadihii lasoo dhaafay dil bareer ah u geysteen nin ganacsado ah oo ka soo jeeda soomaaliya dilkan ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha degmada filibiya ee ka tirsan magaalada cape town ee gobolka western cape halkaas oo lagu weeraray nin ganacsado ah oo howlihiisa shaqo ku guda jiray kooxa burcad ah ayaa lasoo wariyey inay weerareen dukaan uu leeyahay nin ganacsado ah oo soomaaliya ka tegey kaasoo lagu magacaabi jiray shoor maxamed cadde isaga oo goobtiisa ganacsi ku sugan ayay rasaas oo duuga qaadeen taasi oo keentay inuu geeriyoodo ilwareedyo ayaa soo sheegay in dilka kadib ay kooxda burcadda ah si nabadgelyaha goobta uga baxsadeen mana jirin wax dhac ah oo ay u geysteen ganacsadaha sida lasoo wariyey ciidamo boolis ah ayaa lasoo wariyey inay goobta tageen dilka burcadda u geysteen ganacsadaha kadib waxayna sidii caadadu ahayd goobta ka sameeyeen baaritaanno aysan wax natiijo ah ka soo bixin aad baad u mahadsantahay marwaan wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo haya maxamed xasan barow waa taa'ib muddo koo iyo toban sano ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada maamulka shaadaladirirka ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurhakabe ee gobolka baay toobadkeenahan waxa uu safka cadowga kaga biiray magaalada baydhabo in muddo ah uu ku jiray falkaasi gaalnimo dhowaan ayuu isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ee baay isagoona lagu soo dhoweeyey degmada buulafullaay markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga ee andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay taa'ib maxamed xasan barow wuxuu ka hadlay qaabka ugu biiray cadowga iyo maraaxishii uu la soo maray magaciisa daacad maxamed xasan barow waxaa isku soo dhiibay degmada buurakaba buuraka wallaahi ini waa karafaaday akdhaboodii macnaha dowladda tuminkowsin camal dowladda ka dhax jiray hadde waa la najiitay oo hana ka dhaliyow oo shanoon waay kulley hadaaska ka dhaabay gaalada baydhow aa baydhow beri waa kartay wax tababara oo aad soo martay ma jiraan tababarha lix bilood haye wallaahi bilaahi markii tababarka jirnay macnaha da- dadkaasaytow macnaha gaalo inta walanalaay kulley gaaladin haddii oobo macnaha madana fiiri yoonagade macnaha hadda dadka oo muslimiinta ro- iyo adarowta aaladaha aaladun hadalean deentee taasaytow aragi markaan bacdeentii arigaba katabi meeliyeeda wallaahi wal oona jito oo anad gobodeed walaas kinshaabo ma jirte marka meelo roogi cadde weligeyna macnaha kooyo oo wal oo masheeran gaadeen ma jira kulley ha ka dhafaada ka dhaboodi ha ka siiyaan ka dhagaaje isagoo hadalkiisa sii wata ayuu toobadkeenaha insultaa ku sameeyey dhibaatada iyo habdhaqanka maleeshiyaadkii riddada ee muddada koo iyo tobanka sano uu ka tirsanaa wallaahi bilaahi foolxumada meeliyaada yaale intamay meeliyaada macnaha walaalow macnaha runta mudankiin sheega meele inti hadda meele roogda oo walaanya ah in hadda mujaahidiinta iska dhiibaan taasa rajeena kolley wallaahi dhibaato cadaalad darro ii ilaa argi bes walkalmaalo salaad la-aan dhib cadaalad darro adigoo salaad la-aan tukadaa nalkalay koo tukado kooma tukado marka wallaahi bilaahi newo tumikoosan ka dhex jirtay walaa nan oo gaalana ka dhex jirta oo muslim aana kalayin diyan fiiri in gaala in markayn arag siyaan ka tabi adinyaa dere cabsida taalo meesha barkoon cabsi zaa'id ayaal haye waa gartay amiinta bilaa masaa mari galaan weyle roonti iyo tuwale kalayin walbari galaw mala insha allah red marka eh, may sheegaa inti meelo roogda in hadda geeg mujaahidiinta iska dhiibta ugu dambeenna wuxuu ka hadlay taa'ib maxamed xasan qaabka loo soo dhoweeyey wixii uu la kulmay iyo hadda wax u qorshaysan dhawaaca keelkooy waay eed anina taladi maal wallah aan bax ana leh go'aansay inka baxo ee meeliya iska dhaafo macnaha hadda kabacdi dhanka nagneh hadda way roogee buula fullaay qaab fayle lahay dhawaay wallaahi ee fayle oo hasleelahay dhawaay waa gartay walaani raaxada loo maaran ilaa yoonay toona kooydhatun meeliyeedi inte meel oo iska toow laaro maxdamaad waa gartay amniyaa jira la amni wiinga jira waa gartay ada iminka een, qorshaha qoy cadda Mhm.
wallaahi bilaa qorshaha dimahaya ee hoobana dinta nagada intiina beeraha iska falado tinyaada raacsado meelo iskroog meelo mujaahidiinta roog Waay.
amniga oo mujaahidiinta roodya ka jira meeliyeeda ikaasiita walanas dhoo dhamaab wallaahi maanka baaga faday inti meelo roogda oo haddi meelo roogan inti muslimaana oo gaalada roodaas ka tabaana inta kuwa mujaahidiinta rukuwayan amni oo kan camal ee maanaa oan haddaan aragooy amniga addu- oo wadanku yaalan aragooy amni ee amalna mahlaayaan in haska tabaano intaskuwayan taasaan ka rajaa khayran rajaan rajeeya askarigan taa'ibka ah ee lagu soo dhoweeyey degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu furo u noqonayaa askar badan oo taa'ibiin ah oo ka faa'iidaysan doona insha allah baaqii dhowaan uu jeediyey sheekh xamse abuujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo ku aadanaa inay allah u toobad keenaan dhammaan maleeshiyaadka dhufaysada u ah xabashida ee ku sugan deegaana ka tirsan gobolka baay runtii maleeshiyaadka murtadiinta oo furin kasta dagaal uu ka dhaco een, gaalka saliibiga kaga soo horreeyo gaashaanka u ah waxaan leeyahay maalin kasta dagaalkii dhaco idinka ayaa furunta yaallo oo meesha ku baktinaya qaarkiina i- ayaga oo noolnool lasoo qabanaya qaarkiina ayaga oo dhaawacooda ku- uu ku rafaasan yahay isbitaallada iyo meelaha xarumaha ridada ay joogto ku rafaasan yahay ayagoon waxba loo qabanaynin oo meelahaas ku dayacan waxaan leeyahay isdabaqabto oo caqligiina ha shaqeeyo usoo laabta iimaankii iyo islaamkii aad ka baxdeen usoo laabta muslimiintiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina kusoo laabta diintiina kusoo laabta idinka ayaa u baahan diinta iyo islaamka iyo bulshadiina idinka ayaa u baahan inaad dhamataan ama aad dhaawacantaan ama- ama xaara aad ku hoos jirtaan oo gaalnimo aad- aad ku dhex jirtaan waxay idin taraysa ma lahan waadna aragteenoo waad dhadhamiseen xanuunka geerida waad aragteen bakti in la noqdo maxay ahayto gaalnimo lagu dhinto waad aragteen lagu dhaawacmana waad aragteen gaalo lagu hoos jirana waad aragteen waxaad ka faa'iideena ma jirto islaamka idin khayr badaneed islaamkiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina muslimiinta ahna kusoo dhex laabta mar kastana waa la idinsoo dhoweynayaa kuwii idinka soo tagay sidii loo soo dhoweeyey is- kasii qurux badan ayaa la idinsoo dhoweynayaa ee gaalnimo inaad ku dhammaataan oo akhrana cadaab idin dambeeyo waxaad ka faa'iidaysaan ma jirtee kasoo laabtaan leenahay insha allahu tacaala ugu dambeyntii maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa howlo caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga ah degmada ceelwaaq ee wilaayadaas waa kan casaam carafaad oo warbixintaasi inoo diyaariyey maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga godo ayaa dawaaqiibin ka sameeyey deegaanka buusaar oo ah deegaan hostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada islaamiga godo iyadoona maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga godo uu bulshada uu sameynayay baaritaano lacag la-aan iyo kumbuyuutar waxaana si weyn u soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan deegaanka qaar ka mid a bulshada deegaanka buusaar oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey daawaqiibinta lacag la-aanta uu sameeyey maktabka caafimaadka iyo baahida weynay u qabeen waxaa halkaa maanta noogu yimid maktabka caafimaadka ee walaayada gedo kheyr laha siiyo daawo oo maaragtay oo farii ah oo dadweynaha maaragtay looga asxaanfalaya ayaa noola keenay aad iyo aad baa loogu dayrsaday dad badan baa laga daaweeyey Een, insha allahu aad baan maarata u mahadnaqaynaa baadna walaayada annada maaragtay gobolka iyo een, walaalka noo yimid waa mahadsan yihiin ilaahay baa mahad iyo shukri leh allihii caafimaadkan in nimcadan iyo amnigan siyaan u mahad celinaya marka koowaad Ee, bacdallaahi waxaan u mahad celinaya xarakada islaamiga ah ee shabaab almujaahidiin iyo walaayada gobolka saakii buusaar saad dareemaysaan waxaa u mataqaanaa beriwaasan oo qurux badan oo dadka ay aad u faraxsan yihiin maanta waxaa la bixiyey dawo lacag la'aana iyo baaritaan lacag la'aana kumbiyuutarro dadka mataqaanaa la saaray dadka waxaan filayaa ilaa boqolaal qof aa maanta ka faa'iidaysatay oo bukaanno ahayd oo dawooyin taya leh oo mataqaanaa qiimo badan baa maanta mataqaanaa meeshaan ka dhacday magaalo iyo baadiyaba maanta way gaartay ilaahay baa mahad iyo shukri leh maktab caafimaadka gobolka ilaahay ha barakeeyo waxa weeye dhakhaatiirta qiimaha badan eena soo booqatay ee maanta dadka baaraysay ee mataqaanaa ay u qidmaynaysay oo saakis ay u istaageen hadda maghrib aan joogno ilaahay baa mahad iyo shukri hadda waan ugu mahad celinaa si gaar ah waxaan dhihi lahayn jazaakumullaahu khayr ilaahay ha idin barakeeyo niyadanadaad dhisteen dadka qulubtoodaad mataqaanaa wanaajiseen caafimaadkaadaad mataqaanaa imaarad ku tala gasheen mar kastana waxaan jecelnaa insha allah inay nugu soo noqnoqoto oo dadka ay ka faa'iidaysay niyaddooda mataqaana usii dhisanto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacayga waa cabdi maxamed xuseen waxaan joogaa degmada ceelwaaq alxamdulilah shukra ilaah baa maad iska leh Ee, waxaa maanta noo yimid qolada takhaatiirta ee xarakada daawaynana siiyeen alxamdulilah shukri ilaah baa mahadla ilahina hanagu daaweeye ilaah baa wax daaweeye alxamdulilah shukrilah haddana hawsha si fiican bay u socotaa maasha allah maasha allah bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa degmada buusaar waxaa naloo keenay daawo fara badan oo caafimaad eh ilaahay inta noo keentay in adduunia aakhara ha cafiyo annaguna waxaanu leenahay ilaahay garabkooda garab siman ha ka dhigo ee maxaanku idhahdaa daawo caafimaad leh oo saqiir leh oo kabiir leh oo gabar leh oo waayeel leh yaa naloo keenay walaayadaa noo keentay walaayada waxaan ilaahay ka rajaynayna inuu madaxeeda ilaahay noo raajiya bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa marisha xuseen waxaan joogaa buusaar maktabka caafimaadka daawo noo keenay ilaahay hanagu caafiyo daawo waana la siiyey muslimiintan waxaa ugu ducaynaya inuu ilaahay uu kor ka dhigo gaaladu inuu ilaahay jibiyo maktabka noo keena kheyr allaha siiyo muslimiinta kor allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiyo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga heegado oo daawaqaybin lacagla-aana uu ka sameeyey deegaano hoostaga degmooyinka luuq iyo buurdhuubo taasoo si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaas mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu